بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم marka ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa guddiga imtixaanaadka oo halkan fadhiya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed xasan guddiga xafiiska imtixaanaadka madaxa a t xasan axmed ibraahim xasan ambasi saraakiisha ka socota hay-adaha samafalka sida unisef safiye jibriil iyo maamulayaasha dugsiyada iyo professor xuseen oo isna higher educationka ka socda salaantaa kabacdi waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa kabacdi waxaan jecelahay inaan horta marka hore ku wareejiyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashadu uu horta bal shar inoo inoogu dhawaaqo maanta waxay tahay iyo waxaynu doonayno maanta ay salaaso tahay bisha sebtembar ay tahay toban waxaa wasaara anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaanu si rasmi ugu dhawaaqaynaa natiijadii imtixaanaadkii dugsiyada dugsiyada hoose dhexe iyo kuwii sekondariyada ayaan maanta si rasmi ugu dhawaaqaynaa wixii faahfaahina tafaasiilna insha allah waxaan ku wareejinayaa daawud axmed oo ah muxuu ahaa madaxa imtixaanaadka somaliland
waayahay bismi illaahi raxmaan iraxiim mar labaad aan isku waxaan jecelahay runtii inaan horta maamulayaasha dugsiyada waxaan ogeysiinaynaa waxaan maamulayaasha dugsiyada ogeysiinaynaa inay u diyaar yihiin imtixaanaadka iyagoo galaysan iskuul walba wuxuu leeyahay laba koobi midna wuu dhejinayaa midna isagaa kayd garaynaya marka maamulo waliba insha allah biidn illahi alkariim halkan buu ka qaadan doonaa intaa waxaa ka horeysa waxaan jecel lahay wixii kale ee faahfaahin wakti kale inoo haansa laakiin maadaama daal fara badan wax badlisnaa waxaan jecelahay halkan inaan ka sheegno keliya sida caadadu ahaan jirtay ardaydii top studentska ahayd inaynu magaacidoodii sheegno oo sare iyo dhaxaa midna waan jecelahay inaan maamulayaasha iyo waalidiinta iyo ardaydaba u sheego horta ma aha aqoontii iyo ardaygu wuxuu wax u soo baranayey maaha inuu ardaygu la yidhaah wankuu galay ama tuugu galay maaha waa inaynu horta u fahamnaa iskuulka iyo ardaygaba waxaynu ujeeddadan ka leynay waxa weeyi conceptka ma fahmay oo ardaygani arday berito mustaqbalkiisa ywa u tari kara ma yahay laakiin wanka waxaa lagu geli karaa kiiti baa lagu geli karaa arday kaleo wax laysku bedelaa lagu geli karaa marka micnaha waxaan diidanaya in culayskeenna uu noqdo had iyo jeer iyaa wanka galay ayaa maxay noqday waxaan leeyahay waxay noqotay wax iska caadiya taas laakiin la isweydiin way war ardaydu silibiskii sanadka ma ma fahantay oo ardaydu ma siday ahayd natiijadoodu oo iskuulka maxaa ka dhacay maxaa waa in saa u fakirno muskuuladan waxaad moodaa iminka culayska in iskugu soo ururay tobanka ugu sarreeyey iskuulkee ahaayeen maxayga ugu sarreeyey kuwaha in beresharkiiba intaasun au noqday dabadeetana oo ardaynu culaysyo fara badan inagu fulan marka waxaan idiin sheegayaa wax weyn oo qiimadeeda ma jirto laakiin waxa qiimo leh oon idiin sheegayaa guud ahaan sanadkan xafiiska imtixaanaadku inayna wax dhibaataa una imtixaanaadkii kala kulmin si fiican ay ku bilaabmeen kuna dhammaadeen waxaa kaloon jecelahay inaan idiin sheego sanadkan waxa imtixaanaadka ku jiray oon hore waxaa noola geli jiray dhagoolayaal ayaa geli jiray sanadkan imtixaanka waxaa ka qayb galay indhoolayaal iyo gacmoolayaal ayaa sanadkan runtii u fadhiistay imtixaanaadka taasina waxa weeyi waxaan le waa guud usoo hoyatay runtii somaliland maadaama dadkeegii nooc waliba a maanta diyaar u yahay inuu imtixaanaadkii ka qayb qaato oo weliba runtii markaan idiin sheego dhibco aada u wanaagsan ku gudbay oo haddaad arki lahaydeen markuu inanka inanka inamadaa kamida in mustafa la yidhaahdaa haddaad arki lahaydeen markuu imtixaankaa ku jiray yacni tacjiib ilaahayna si fiican baad u caabudi lahayd ood u garan lahayd caafimaadkan iyo digdigtaadan inankaasi waxa weeye lugaha ayuu ku qorayey imtixaanka kaga shaqaynayey carabkuu marmar bahalka ku tijaabinaya gacan male indhana male haddana imtixaankii wuu galay maarkis aada u fiicanna runtii wuu haystaa marka waxa weeye marka waxa weeye waxa taasina ay wasaaradda waxbarashada aan ugu mahadnaqayaa guud ahaan gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka inay la qabsadeen in awal dhagoolun baa laga arkay imika markaa cid walba markaa waxaynu gaarnay heer aynu cid walba markaa runtii imtixaanka aynu ka qaadno markaa intaa ka baxo wax jira oo had iyo jeer dhaca oo loo baahan waalidkii ardaygu inuu fahmo waxaa jira arday maadooyin laga baabi'iyo waxyaalaha lagaga baabi'iyo saxaafadda waa nuuqayb way nuu qaybin doona iyadoo qoraalani siin doonaa runtii waxa weeye shuruuc baa jirta waxaa markaa waalidiinta iyo ardayda u sheegi lahaa in la dhowro buug baa jira imtixaanka ka hor la qaybiyo buuggaasi waba wax badan buu ka digaa laakiin nasiib daro ardaydu kuma dhaqanto marka waxaan waalidka ku adkeynaya ardayda buugga imtixaanaadka ka hor intaan la gelin la keenayo in la tixgeliyo haddaad kaa tixgelisid maadana lagaa baabi'i maayo laakiin kaa haddaad siidid de waa lagaa baabi'inaya waxaa kaloo aada inoogu soo badatay oon jecelen saxaafadda uga faa'idaysto moobilkan lagu soo dul qorayo imtixaanaadka ardaydii moobilka kusoo dul qortay imtixaanaadka annaguna waanu ognahay iyaguna ways ogyihiin maadadii aad kusoo dul qortay moobilkaaga laga helay waa lagaa kansalgareeyey waalidkuna isagoo waxba ogeyn baa laga yaabaa isagoo dafku soo ilaa isagoo budsita saynankayga maadada uu gale hataa oran maayo isagoo aaba anigaa qalad kaa galay oo moobil baa ku qoray wuxuu oraya bal weydii nimanka garhka dhaadheerle meesha fadhiya say doonaan bay yeelaan waalidkoo dagaalansan baa kuu imanaya saxaafadan waxa la rabaa idinka siyaasadaba buunbuuniyo waxaanan idiin sheegana inaad buunbuunisaan oo iyadana sideeda loo sii daayo oo si yani ardayduna mataqaanaa runtii u dareemto waalidka u dareemo waxa weeye waalidka waxaan ka codsanaynaa ardaydu markay wax kuu sheegaan xafiisku waxa weeye intaasoo bilood buu daalan yahay waxaa laga yaaba laba maalmood saddex maalmood hadduu qofku markaa ardaygu wax tirsanayo arsi buu soo qoranayaa hadduu rabo wasaaradda waxbarashadu soo maray haddii kale xafiiska imtixaanaadka ayuu keenaya waalidkuna hadday u baahdaan wax faahfaahina arday qaar baa maadooyin laga baabi'iyey oo dabadeet waxa sababtii looga baabiyena annaga hayna marka waxa weeye muddo kabacdi waan isla soo xidhiiri doonaa waalidkaan sheegaya wixii arrimahaan kaa sheeganaya marka intaa ka baxo waxaan jecelahay inaan yeedhino ardaydii tirakoobta horta inaan tirakoobtii dugsiga dhexe sanadkan waxa u fadhiistay imtixaanaadka ardaydu waxay ahayd laba iyo toban kun boqol iyo laba iyo afartan arday bay ahaayeen waxaa ardayda u fadhiisatay imtixaanaadka hablo waxaa ahaa afar kun afar boqol iyo koob iyo toban wiilashana waxaa ahaa toddoba kun toddoba boqol iyo koob iyo soddon gudubka meefentageka marka la eego hablaha iyo wiilasha habluhu waa boqol kiiba lix iyo soddon inamaduna waa boqol kiiba afar iyo lixdan imtixaanka waxaa ka maqnaa oon gelin waa dugsigii dhexaan wadnaa laba boqol iyo koob iyo toddobaatan oy micnaheegu tahay two point three percent baa ayaan imtixaanka gelin waxaa dhacay one point five oo micnaheegu tahay labiyo tobankii kun boqol iyo labiyo afartankii waxaa ka dhacay boqol iyo saddex iyo sagaashan arday waxaan odhan karnaa dugsiyada dhexe sanadkan aad bay usoo dadaaleen dhacidooda intaa way ka badnaan jirtay runtii waxaa baasgareeyey koob iyo toban kun lix boqol sagaal iyo toddobaatan oo micnaheegu tahay ninety six point two percent markaa taasi waa dugsiyadii dhexe dugsiyada dhexe markaa ee dalka waxa ugu sarreeyey tobanka arday ee over allka ugu sarreeyey waxa weeyi gabadha la yidhaahdo hooba khadar ciise aadan oo ah iskuulka imaamu shaafici hargeysa maroodi jeex lix boqol iyo toddobiyo toban waxaa ku xigay hibaaq jaamac cumar axmed nooradiin one maroodi jeex lix boqol iyo lix iyo toban number three yaxye cabdi cali axmed alkhayr maroodi jeex lix boqol iyo shan iyo toban okay inanka afraad bashiir cabdi daahir cilmi qurac dheer maroodi jeex lix boqol iyo saddex iyo toban inanka shanaad ama inanta shanaad ba dheh amaal khadar cabdi aadam imaamu shaafici hargeysa oo mar laba soo noqday lix boqol iyo sideed balqiis maxamed cabdi axmed school of tomorrow maroodi jeex lix boqol iyo toddoba okay ninka waxa lixda laba arday baa wada galay ardayga kale waxa weeye saciid aadan abakor cawad smart togdheer lix boqol iyo toddoba okay namberka sideedaad axlaam cabdirasaaq أحمد محمد سكول اوف تومورو مرودي جاء لح بقول يلح أوكي نمبر كا سد- سقالات مصطفى عبد الله داهر دعالي الخير مرودي جاء لح بقول يشن آه، نمبر كا توبنات لبا أرضي بها ودا قلي مصطفى عبد الله الديريوي نمبر كا سقالات سديد وحوي نمبر سديد وأ- وأحلام عبد الرزاق أحمد محمد een mid baa la wada geli ha waa la wada galay macnaha lixda labaa wada galay number 6ka halkaa ka qaldansan marka waa halkaa ha ha labana waxay mee waxa labana waxay wada galeen tobanka labana lixday wada galeen ha marka waxaan waxaan maraynay Mustafa Abdullahi Diiriye waxa ku xigta oo ahaa een al-khayr waxa ku xiga nimco qorane Maxamed Abdullahi laanta hawada maroodi jeex 604 een sakariye waxa ku xiga sakariye maxamed cabdi cali geeska africa togdheer lix boqol iyo afar halkaa waxaa inagaga dhammaaday een dugsiyadii dhexe aan aan u kacno dugsiyada sare dugsiga sare markaan tirada guud ee imtixaanka u fadhiisatay waxay ahaayeen toddoba kun saddex boq toddoba kun saddex boqol iyo toban tirada baastay waxa weeyi toddoba kun iyo toddobiiyo toban tirada ka maqnaatay waa laba boqol iyo saddex iyo sagaashan wax dhacay ma jirin micnaha dhicid waxaan ka hadlaynaa waxa weeye grade baa lagu xisaabtanaa dugsiyada sare grade bay ardaydu maamulayaashu iskuuladooda ka heli doonaan grade kaasaa nin waliba wuxuu goostay dadaalkiisa uu ka helayaa waxa weeyi ma ma micnaha waxa weeyi mid nin baa dee ha- helaya e nin baa helaya e mines nin baa helaya b mines nin baa iska helaya isaguna d oo iska barakaysan d mines oo kasii barakaysan nin walba wuxuu marka halkaasu ka een runtii ka ha ka heli doonaayeen wixiisii marka halkaasaad ka garanaysaa markaa nuxurtii waxa haya maamulayaasha u tegi doontaa oo iskuulladaa laga heli doonaa laga ogaanaya iyagana waxaynu ugu barakaynaynaa een, kuwaas waxa ahaayeen dugsiga een, dhexe waa maynu dhammayno waa waa tobankii ugu sarreeyey dalkay ahaayeen tobanka wiil ee ugu sarreeya arday ardayda ugu sarreysa haddana ha ayaynu u baahannahay iyagana aan yeedhino waxa weeyi yaxye cabdi cali axmed alkhayr maroodi jeex lix boqol iyo shan iyo toban okay bashiir cabdi daahir cilmi qurac dheer maroodi jeex lix boqol iyo saddex iyo toban saciid aadan abubakar cawad ismaar togdheer lix boqol iyo toddoba mustafa cabdilaahi daahir ducaale alkhayr maroodi jeex lix boqol iyo shan sakariye maxamed cabdi cali geeska africa tog dheer lix boqol iyo afar aadan khadar yoonis axmed ilayska tog dheer lix boqol iyo laba cabdisamed cabdikariin abubakar cumar macalin daauud maroodi jeex lix boqol iyo kow axmed cabdiraxmaan cali ismaaciil ee garyare cabdiraxmaan garyare maroodi jeex shan boqol sagaal iyo sagaashan xamse muuse aadan cabdilaahi qurac dheer maroodi jeex shan boqol toddobiyo sagaashan cabdigani maxamuud aadan xaaji cabdilaahi alirshaad shan boqol toddobiyo sagaashan waa tobankii wiil ee ugu sarreeyey iyagu xagga wiilasha tobankii hablood ee ugu sarreeyey dalka ee dugsiyada dhexe micnaha ha hoodo khadar ciise aadan imaamu shaafici hargeysa lix boqol iyo toddobiyo toban hibaaq saamac cumar axmed oo iyaduna nooradiin wan lix boqol iyo lix iyo toban amaal khadar cabdi cadan aadan imaamu shaafici hargeysa maroodi jeex lix boqol lix boqol iyo sideed balqiise maxamed cabdi axmed tumooro maroodi jeex axlaam cabdirasaaq axmed maxamed tumooro maroodi jeex lix boqol iyo lix nimco qorane maxamed cabdilaahi laanta hawada maroodi jeex lix boqol iyo afar ayaan maxamuud xabdi habane xuseen miigane awdal lix boqol iyo saddex ayaan cabdi daarood rooble ilays niyuu hargeysa maroodi jeex shan boqol iyo todobiyo sagaashan xuseen xuseen da- daarood rooble ah waayahay samiire xasan cusmaan ducaale imaamu shaafici hargeysa maroodi jeex shan boqol lix iyo sagaashan xamda cabdilaahi axmed nuur imaamu shaafici hargeysa maroodi jeex shan boqol iyo shan iyo sagaashan halkaasuu inagaga dhamaa dugsigii dhexe waayahay dugsigii saraan inuu gudubno dalka waxa ugu sarreeya iskuulka ugu sarreeya waxa weeyi iskuulka la yidhaha soos oo ku yaalla sheekh inanka warka galay waxa weeye cabdisamad sulaymaan xasan maxamed toddoba boqol iyo lix iyo toban inanka ku xiga waa isla soos cabdifataax cabdi muuse maxamed toddoba boqol iyo saddex iyo toban waxaa ku xiga hoodo aadan muuse cajab nooradiin hargeysa waxaa ku xiga mustafa sayid jaamac warsame nooradiin hargeysa waxaa ku xiga maxamed cabdi ibraahim cabdille soos sheekh waxaa ku xiga aasiya maxamuud ayuub xasan nooradiin hargeysa waxaa ku xiga cabdifataax muuse aadan ubaxle oo soos sheekha waxaa ku xiga cabdisalaam saciid maxamed soos sheekh saciid khadar cabdiweli aw saciid soos sheekh ayaanle cabdilaahi cali cilmi soos sheekh waa yahay halkaa waxaa inoogu dhammaaday tobankii arday ee dugsiga sare dalka ugu sarreeyey tobankii wiilasha ugu ugu sarreeyey hablaha hablaha dalka waxaa ugu sarreeya hooda aadan muuse cajab noorudiin hargeysa toddoba boqol iyo toddoba waxaa ku xiga aasiya maxamuud ayuub xasan oo noorudiin iyaduna ah waxaa ku xiga fahime yuusuf jaamac yuusuf oo soos ah waxaa ku xiga isra maxamed yuusuf mixille noorudiin hargeysa waxaa ku xiga ayaan jaamac axmed cumar noorudiin hargeysa waxaa ku xiga ilays hargeysa umulkhayr sheekh ismaaciil cabdi hure waxaa ku xiga dayaxa burco raxmo cabdi aw xirsi ducaale waxaa ku xiga alfaaruuq burco samiira saciid maxamuud cabdi waxaa ku xiga noorudiin hodan maxamuud ayuub xasan waxaa ku xiga sheekh ibraahim burco farxiya maxamed cali yuusuf okay wiilasha tobanka wiilasha wixii waxa ugu sarreeya cabdisamad sulaybaan xasan maxamed soos toddoba boqol iyo lix iyo toban waxaa ku xiga cabdifataax cabdi muuse maxamed toddoba boqol iyo saddex iyo toban waxaa ku xiga mustafe sayid jaamac warsame noorudiin hargeysa waxaa ku xiga soos oo ah maxamed cabdi ibraahim cabdulle waxaa ku xiga soos cabdifataax muuse aadan ubaxle waxaa ku xiga soos cabdisalaam saciid maxamed waxaa ku xiga soos saciid khadar cabdiweli aw saciid waxaa ku xiga soos ayaanla cabdilaahi cali cilmi waxaa ku xiga ilays mubaarak xasan ciise jaamac waxaa ku xiga soos axmed axmed ibraahim cusmaan cigaal halkaana waxaa inoogu dhammaaday dugsiyadii sare ardaydii ugu sarreysay intaa waxaan raacinaynaa oon rabaa inaan halkan idinka sheego may waxba idinka sheegi maayo waxaan rabaa codkii saxaafadda ee danaynaya mid baan idinka codsanaynaa original copigayga lama bedelayo waan annagaa idin siinayna sidaa u yahay ayaa haddii la gelinayo ha waxaa kaloo jira xafiiska me warqadii waxaa kaloo kusoo kordhay sanadkan annagoo ugu mahadnaqina wasaaradda waxbarashada runtii oo d g u ka koob ahaa iyo wasiirka wasaaradda waxbarashaduba xafiiska imtixaanaadka web website baa u hirgalay websiteka meel kastoo waalidku joogo gude iyo dibadba waa la gelayaa waana laga helayaa imtixaanka sanadka